waxaanahay gaadiidleyda ka shaqaysa gobolka banaadir iyo shabeellada dhexe waxaan ujeedano ah meesha layihahdaa balcad haddii aan ka gudubno magaalada muqdisho oon balcad isgoodka fagac aan ka dhaqaaqno maxaa isfaare ay noo taallaa meesha la yidhaahdo ex control waxay taallaa meesha la yidhaahdo meesha maslax waxay taallaa meesha layidhahdo garasdeelle caqabadaha ugu daran waxay ka jiraan garasdeelle maamulka gobolka ayaa isbaaro u taallaa waxaa jira isbaarooyin xaddhaaf ah aada iyo aada u badan oo markii balcad la garasdeelle laga bilaabo oo gaariga caasiga ah boqol kun looga qaado oo noohada laba doolar looga qaado markaad lacagta aada bixiso ninka reediisa fadhiya wuxuu ku leeyahay boonadaanu ima martee lacagta birqaadkiisii asigana caasiga wuxuu ka qaataa konton kun noohadana wuxuu ka qaataa hal doolar markaad tagto buundada balcad waxaa lagu qaadaa laba doolar oo birqaada haddaad ka gudubto waxaa lagu qaadaa meesha la yidhahda kulan oo balcad looga baxo kulanka la yidhahda isbaaraa taalla waa laba boqol iyo soddon kun gaariga caasiga ah afar doolarna waa noohada waa sharciyo bar afar doolar ee bar waa isbaaro sharci darro ah